warsaxaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay heshiis dhex maray maamulka galmudug iyo shirkad la yidhaahdo link natural resources oo lagu siinayo ilaa meel u dhow buurtin leh kadibna aanu la hadalay shirkadda una sheegnay waxaan ay haystaan inay khalad tahay maskaxdooda waxa ku jirana waxa weeye fikirka dawladda federaalka ku jiray iyo maamulka galmudug oo ahaa in xududoodu tahay magaalada buurtinle haddaad fiiriso documentka aan idiin soo diray waxaa ku yaala maababkii maababkaasi kutusaya blog meesha uu yahay iyo xuduudda muxuu ahaa galmudug meesha ay gaadhsiisan tahay oo xataa gaalkacyo ay ka mid tahay marka waxaan rabnay inaan addoonka u sheegno iyo dadka soomaalida ah in arrintan oo dawladda federaalka ay ku taageersan tahay sababta qoraalka uu qaydiid qoray madaxweynihii uu qoray waxaa ku taalla in dawladda federaalka ay taageero buuxda siinayso weliba wasaaradda marka waxaan rabnay inaan tusno dadka iyo iyo dadweynaha kaleba in arrintaan ay arin aan sharciga waafaqsanayn waa tahay marka waa xaggee marka halkan heshiiska galmudug ay kula gashay shirkadan dhinaca shidaalbaaridda waa xaggee deegaan ahaan deegaan ahaan waxa weeye laba qaybood qaybo waxa weeye gaalkacyo iyo wixii saadka ka xiga qaybna waxa weeye gaalkacyo iyo ilaa buurtile meel u dhow ma garatay oo ilaa xadka ilaa xadka etoobiya ah
waa gartay marka qaab sidee baa marka heshiiskan aada ku hesheen idinka
waxay shirkaduhu tagaan meelo lagu soo diyaariyo heshiisyadooda oo ay dadka ay rabaan inay maalgashadaan muxuu ahaa ay ay tusaan kuna siiyaan informationka ay hayaan marka haddaad fiiriso heshiis yar iyo presentationkii iyagoo ay sameeyeen iyo warqadii madaxweynaha qaybdiid kulligood meesha laga baxshay saasayna lagu soo gaareen cambanigana waan la hadlay markaan la hadlay waxayba igu yidhaahdeen anagu ma aaminsanin muxuuha xuduudaha adigu aa ka hadlayso haddaa xuduudo g p s leh oo cad aada haysanaa diyaar baanu nahay haddii kalena sidaanu haysanaan u haysanaynaa marka markii aan ka kari weynay si hoose inaan ula hadalno oo arrintan uga baaraan uga uga uga uga dhaadhicinay siday wax u qabaan ayanu jirin aanana weliba weydaan anigu u sheegay inay dawladda federaalka iyo dawladda muxuu ahaa galmudug maamulka galmudug ay kala hadlaanba niman waxaasoo dhan fahamsanba maaha waa dad laga dhaadhiciyey in sida ay wax ugu qoran yihiin oo ah xadku inuu yahay buurtille balooguna uu ilaa buurtile meel ka sukayso ilaa bacadweyn buurtile inta udhaxaysaa ilaa meel muxuu ahaa dhusamareeba uu yahay dhinaca kalena uu badda xigo ilaa bad sorry dhinaca badda xigo laakiin ilaa xadka uu ku teedsan yahay waa garta marka hadda waxa puntland u muuqanaya maxay tahay marka ama tallaabada puntland ay hadda ay qaadi karto oo arrintan ku saabsan marka laga yimaado war-saxaafadeedkan aada soo saarteen tallaabada hadda anagu aan hadda u gudbinay international community-ga iyo media-da iyo dawladda federaalka intaba waxa weeye inaan tusno waxa kan ay sameeyeen oo raallida ay ka yihiin inayan marna ka soconayn puntland raallina aanaan ka ahayn ayna ka mid tahay hurgulooyinka ay wadaan iyo maxaa labawajiilinimada ay sameynayaan oo dhinaca puntlandna muddo ay kasoo horjeedeen maalin walbana ka hadlaan laakiin dhinaca kale ay u sameynayaan dad kale si gooniya wax ugu sameynayaan si gooniya u taageerayaan weliba wasaaradda iyo iyo iyo dawlad ahaanba marka joojin mayno arrintan cambanigana waanu u sheegnay oo waxaan niri waddanka ma soo geli kardhaan waddankaana idinku ma liidin sidaa laydin khalday iyagana khabaar baan ka sugaynaa haddii laahayno international communitiga iyo dawlada federaalka waan ogeysin waa tahay marka dhinaca dawladda federaalka iyo galmudug mala xiriirteen haddii aada la xiriirtay maxay idiin sheegeen maya lama aanaan xiriirin dawladda federaalka waanagu duxayn khabaar baanuna ka sugaynaa waa tahay ugu dambeyntii waxaa jira heshiisyo hore oo puntland ay shirkado shidaal baris ee la gashay marka heshiisyadaasi waxaa inta badan la tilmaamayay in dawladda federaalka dhankeeda ay wax ka socon waayeen sida aad dhowr jeer hore warbaahinta aada u sheegtay marka hadda xaggee ayaa wax dii marayaan ko marka horeysa waxa weeye in dadku ay ogaadaan puntland iyadaa u madax banaan arrimaheeda shidaal baarista iyo haddii la helo in lasoo saaro dawladda federaalka caqabad bay ku tahay caqabad bay ku ahayd sida muuqatana caqabad bay kusii ahaan doontaa mid sharciga waafaqsana maayo mid iska nintoofsi iyo wax kale muxuaha salka ku haya weeye oo aan inaba faa'iido waddanka u keenayn annagu dawlad ahaan iyo hay-ad ahaan midna kama soo horjeedno waddanka soomaaliya in muxuu ahaa dawladaha ka jira ama maamulada ka jira ay baaraan oo eryadooda ay baaraan oo kambaniya soo geliyaan annagu diyaar baan nahay weliba waa ku caawinaynaa galmudugtaa xataa annagu kama soo horjeedno muxuu ahaa inay kambani waddanka keenaan oo eryadooda ka shaqeeyaan waa ku taageeraynaa waa ku boorinaynaa waa kula talinaynaa laakiin waxaanu kasoo horjeednaa waxa weye inay annaga dhulka puntland dawladeeda hoos yimaada ay iyagu muxuu ahaa wax ka baartaan kambanina siiyaan awood nooma leh siyaasadeed awood sharcina uma leh hadda midda kalena midowgu waa ogyahay meeshuu degan yahay iyo meeshuu ka taliyo